subax wanaagsan halkaani waa rediyo cadaado kuna soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka rediyo cadaado oo maalin walba halkan aad ka dhegaysan jirteen marka laga reebo maalnimada jimcada mar kale barqa wanaagsan ayaana habada idiinka leenahay khiyaarta qiimiga iyo qadarinta inaga mudano oo barnaamijka falaqaynta wararka rediyo cadaado qodobada maanta ay idinku hayno waxaa ka mid ah maraykanka ah oo sheegay inuu duqeyn ku dilay saraakiil ka tirsan al-shabaab oo ka geystay shabeellaha hoose barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal sidoo kale waxaad maqli doontaan madasha xisbiyada qaran oo kulan ku yeeshay magaalada caasimadda ee muqdisho maxay ka hadleen barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbi doonaa dhegaystayaal sidoo kale barnaamijka intuu habada ku jiro waxaad maqli doontaan somalilan oo war somalilan oo ka hadashay arday lagu rasaaseeyey deegaanada maamulka somalilan barnaamijka ayaan idinkuga helnaa dhegaystayaal sidoo kale waxaad maqli doontaan gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lagu qabtay dowlad deegaanka soomaalida barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka intuu habada ku jiro maqli doontaan caqabado hortaagan ku dhawaaqista xildhibaanada maamul goboleedka galmudug oo maanta ku beegeen barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan mid ka mid ah dhawaacyadii loo qaaday waddanka turkiga oo halkaasi ku geeriyooday barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay intaan barnaamij ku jirno ayaad maqli doontaan dhegaystayaal waxaan ka maqnayn xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qeybaha u dambeeya barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan heestaani qodobadaas wuxuu nagu soo kordha ayaad ku maqli doontaan barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray idiina farsameynaya cabdifataax cabdulaahi dhoore cabdifataax soomane waxaana halkan idinkaga tabinaya anigoo ah maxamed aadan karaam waa mar kaliyo barnaamijkii falaqaynta wararka rediyo cadaado
gaajno haraad baana hareerayaan
mar kale subax wanaagsan ayaana hawada idinka leenahay dhegaystayaal waa maalnimo isniina taariikhdan ay ku beegan tahay soddonka bisha labaiyo tobanaad disembar labada kun toban iyo sagaalka barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaan gulagelaynaa maraykanka haddaan ku bilaabno duqeyn uu ka geystay gobolka shabeella hoose war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu faahfaahiyey duqeyn dhinaca irka ah uu maraykanka ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose qoraalka africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya ay sagaal iyo labaatanka bishaani disembar saddex duqeyn ka fuliyeen laba ka midaan ah ay ku beegsadeen xarumo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada kunyabarow halka midka kalena ay ka fuliyeen deegaanka caliyarow barow ee gobolka shabeellaha hoose maraykanka ayaa duqeyntaasi waxa uu sheegay waxa uu ku sheegay inuu ku burburiyey laba gaari laguna dilay xubno ka tirsan al-shabaab balse ay sheegeen inay duqeyntaasi aysan waxba ka soo gaarin dadka rayidka ah william galeer oo ah madaxa howlgalka ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ayaa yidhi tani iyo weerarkii ugu horreeyey ee al-shabaab ee sannadkii labada kun iyo tobankii kooxdu waxay si naxariis daraa ugu dishay boqolaal iskugu jirta la howlgalayaasha afrikaanka ah ee amisom iyo xulufadooda shacabka iyo dad kale waana khatar caalami ah ayuu yidhi maraykanka ayaa sannadkani sii dhammaanaya labada kun toban iyo sagaalka wuxuu kordhiyey weerarada dhanka cirka ah uu ka fulinayo soomaaliya islamarkaana uu ku beegsanayo xarumaha al-shabaab iyo daacishta soomaaliya ee ka howlgala deegaanada maamulka galmudug falaqeynta ayaa la socotaa qaybihii ugu horeeyey barnaamijka falaqeynta ayaan ku guda jirnaa dhegaystayaal markaani haddaan aadno dhankaasi ee magaalada caasimadda ee muqdisho in madaxda xisbiyada qaran ayaa shir deg deg ah waxa ay ku yeesheen xalay magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana kaga tashteen sidii loo garab istaagi lahaa dadkii soomaaliyeed ku dhaawacmay qarxii maalin ka hor ka dhacay isgooska excontrol afgooye ee magaalada muqdisho sidoo kale madasha ayaa waxa ay ka hadleen sidii taageerayaasha xisbiyada ku midaysan madasha iyo ummadda soomaaliyeed loogu abaabuli lahaa inay ka doodaan sugidda inay inay gacan ka qaataan sugidda amniga iyo la xisaabtanta dowladda soomaaliya shirkani oo shir guddoomiyin oo shir guddoominayay guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran shariif sheekh axmed waxaa ka qayb galay madaxweynaha madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kalena qodobada looga hadlay waxaa ka mid ah aragti ku-biirista sharciga doorashooyinka qaranka oo dhowaan golaha shacabka ay ansixiyeen loona gudbiyey aqalka sare xubnaha aqalka sare ayaa dhaliilsan qodob qodobada qaar ee ku jira sharciga doorashooyinka falaqeynta ayaa qaybihii ugu horeeyay ku guri jirnaa barqa wanaagsan ayaan habada idinka leenahay markaani haddaan aadno dhankaasi oo maamulka somalilan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska maamulka somalilan axmed maxamed diiriye toormo ayaa si kulul uga hadlay saddex arday oo uu sheegay in lagu dhaawacay deegaanka midiga leh oo ka tirsan magaalada badhan ardayda dhaawacantay ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dad dhigayay banaanbaxyo ay uga soo horjeedeen guddoomiyaha baarlamaanka puntland oo ku wajahnaa magaaladaasi waxaana rasaasta ku furay ilaalada guddoomiyaha wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ardada oo midkooda dhaawaciisu uu yahay mid culus ay dhaawaceen dad aan somalilan ahayn islamarkaana dhaawacyada ardayda loo qaaday isbitaalada magaalooyinka hargeysa burco iyo ceerigaabo wasiirka ma sheegin dadka dhaawacay ardayda iyo sababta loo dhaawacay hase yeeshee waxa uu sheegay in ay socdaan baaritaano ku aadan arrintaasi markani haddaan usoo laabano dhankiio magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud weli waxaa caqabada ay horyaalaan xurista baarlamaanka cusub ee maamulka punt maamulka galmudug oo ay wejiyo cusub dhowr ah soo mareen ilaa iyo hadda aan weli si rasmi ah loo shaacinin xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka puntland marka laga reebo xildhibaanada la siiyey maamulka ahlusunna waal-jameeca maanta oo ah soddonka bisha disembar labada kun toban iyo sagaalka waxa ay ku beegneyd maalinta guddiga doorashada galmudug ay asteen oo asteeyeen in la qabto in lagu dhawaaqo xildhibaanada cusub ee maamulka galmudug hase yeeshee ay u muuqato in dib uga dhaceen xilliga loo qabtay doorashada guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug ayaa horey waxa ay u soo saareen jadwalka doorashada galmudug iyo xulista xildhibaanada balse aysan dhaqan gelin qaybihii dhexe dambe barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaadow ayaan isla soo gaarnay dhegaystayaal haddaan dib ugu haddaan markaani aan aadno dhankaasi dhaabacyadii loo qaaday waddanka turkiga oo la sheegay inay qof ka mid ah dhaawacyadaasi halkaasi ku geeriyooday kadib markii magaalada ankara ee dalka turkiga la geeyey lix iyo toban ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qarxii ismiidaaminta ahaa ee sabtidii ka dhacay isgoyska excontrol afgooye ee magaalada muqdisho ayaa hadda wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan waxa ay sheegayaan in haweenay ka mid ahayd dhaawacyadii halkaasi la geeyey ee ku geeriyootay magaalada ankara ee dalka turkiga wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in markii magaalada ankara laga dejiyey dhaawacyada durba ay goobta ku geeriyootay aamino cusmaan kheyre oo dhaawaceedu ahaa mid culus maanta ayaa waxaa lagu wadaa in lagu aaso magaalada ankara ee dalka turkiga barnaamijka falanqeynta wararka rediyo cadaado ayaan qaybihii ugu dambeeyey isla soo gaarnay dhegaystayaal qodoba dhowr ahna waa inoo soo socdaan barqa wanaagsan ayaana habad idinkalinahay dhegaystayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaani waxaad ku soo dhowaataan xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan
arnaga taga wax ma kala ogdiina waa farmaajiye sheekh shariife war maya waa qarxii shalay iyo sharcigii la ansixiyey war maahane waa aqalka sare iyo golaha shacabka war maahane waa shacabka iyo shabaabka war saas ma ahan salaad calijanna waa iyo maxad salaad war maahane waa abwaanguure iyo dul yar dulmi kama dhammaado war maahane waa soomaaliya iyo somalilan war ma taqaanin mana ahana waa qarafaan iyo macalin maxamuud war yaa warka naga dhex gelinaya naga suga nin dagaal dhufays ugu jiroo dhaawac sababaya iyo dhiigga kii diidaya soo ma kala dheera kalamaan waay ninka bala u dhaaraansada ee dhiilla hurinaya iyo dhamacda kii daminaya sow ma kala dheera kalamaan waay nin qabiil u dhiidhinahaya iyo dhalashadii qoyska iyo kii dhambaal qaran wadaa sow ma kala dheera kalamaan leehahay nin dhulkiisi hooyuu ku karay maal ku dhaqanaya iyo kii dhuyaalee tagaa sow ma kala dheera kalamaan ahahay dhaxalkii awoowiya ninkii xooro dhaqankiisa iyo kii hiddaha dhawraya sow ma kala dheera kalamaanu jahlinimuu dhunsaday ee qalbiga dhooba laga saaray iyo kii tacliin soo dhigtaa sow ma kala dheera war anigu kalamaankan waxaan ku dari lahaa geyigeenna sidii uuga baxay geedkan garan waagu wax weyn baa iskaga keengedmaday garashadeennii gadaal noqosho mooyee ma jiro geedigii hore god haddaan ismoodniya inaan dawladnimo gaadhnay garaadku inaga maamulaa weli gumaystiiye gacmadaalis weeyaan waxay naga gadaayaan adiina geelaada sheegasi ala goroobleyo warwarma haysiine gabayadiinna waa mogyihiin wixii shalay ka dhacay muqdisho abwaan bisla wuxuu yidhi safujoogga waa beri markay subaca hees qaadi sacabtumidda baambayda iyo socota beenbeenta sarkaal tabala nabaddaada sugaysaadna kugu qaato siisagotis iyo soo dhoweyn sad iyo guulmoodka askar saadla waa saaqidiin beenusuxulduubka suud madow sarwaal dhuuqsiga iyo sare istaagtaagga hadba samowduulduulka iyo waali socodroorka surmaxidadka ciidda lagu safiyo nabadkusaangoynta bukaan silaca foolseejinta iyo hooyo sarargoynta sarkaal gabay xilkiisii shacbiga nabasha saaryaynta qarax soogmay bulshadaa sirqarin ubada saytaynta sodoh jirhka sabitoogashada yaanyo kala sayrka waayeel salalis saqiir oohiska iyo weerar subaxqaadka sawir dhagax dhig sacab been ah iyo sooma aragtaanta sanadan baan xurayn tuuladaas beensa sabadaynta jir saxaafadeedkiiyo warqado sadarro dheeraynta warsaw kama sariigtaan caqliga dooni laga saarku warkaa muhum adin nabadino lala nintineedi war abaan bislo madaxda la hadlaya wuxuu kaloo yidhi dalku eelboorka aad ka dhooftaan iyo guriga mukaadka kugu xiran iyo laamiga yaree midoo subaxa birinji la mariya intaas keliya dalka ma ahan dadkuna carruurtiin iyo haweenkiina waa ka badan yahay war wuxuu kaloo yidhi dalka yaa mas-uulka ah dadka yaa u madax ah dadkeennii la dabar jaray yaan uga dacwoonnaa mise waa iska daawo boqol boqol u soo duug waxaa hore loo yidhi baasaboor ajaaniba ninkaan haysan laga boodiye kuwan baarashuudka u go'an buu hadduu dhaco warnimayo waxaan aragnaba la soo aragiye abwaan hadraawiyo hadda kahor madaxu sidaan oo kaleeta ka yaaban ha la hadlayaa wuxuu yidhi ishaaro sanka ama hayno ogaal nagu caymin maysid itaal nagu xoojin maysid dalool naga awdi maysid aqoon nagu biirin maysid xilkaagana oofin maysid afkaagana dhowri maysid haddaadna ilaalin weydo asxaanta ku laaban weydo abaal nagu yeelan maysid anigu kugu faani maayo haddaan beri kuu ilduufay hadeer ku abaysan maayo duuq haddii la doorto darajadii la saariyo xilkii daryeeli waaye dawaabukooti weeye aryaadaha ha la yaabina waa tii hore loo yidhi waayeelka xaajadu mar bay weyd ka noqotaaye xaaji ma oo xanjaari miya xaajada waa xumaati warnimay war ma haysaane masiibadii shala dhacday dadkii ku dhintay ilaa hadda boqol iyo labaatan bay kor u dhaafayaan dad badanna waa la weysan yahay nolol iyo geeri midna lama hayo isbitaalladana shalay waxaa soo booqday gelinkii dambe madaxweynayaashii hore shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh waxayna dadka u sheegeen inaan la daawo karin waxa dhacaya loona adkaysan karin arooda war ma haysiine madaxdii hore markay dhaawacyada soo booqdeen ayay madaxda hadda joogtaba iyagana ma seereen ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka dhaawacyadii xalay ku dheelmadeenaa la yidhi oo ay ku guureeyeen madaxweynahana saaka waxaa sidhi jididka aliya xeeno dhaawacyada alaboorka laga qaadaya asoo fiiriye warnamiyow may hata ka hor dheegay barkod aslan leeraw ino eri aan ooya iridda ii xera dhaawa aha boogday laamiyaalka ingiraaka damboytay warnimayahow madaxweynuhu labada kun iyo toddobiyo tobankii midkaan saan ogeyn u taageerayna ma uusan ahayn warnimayaw xalay hooyo ooyaysa oo isbitaal dhaawac kula jirta waxay tidhi ra'iisul wasaarihi aan jecnayn ee farmaajo hadda madaxweyne nooma ahan miya aryaadaha waxaa kaloo hore loo yidhi dad ya duur waxaadan ka malaysana inaan kaaga yimaado dugaag duurkay degtaaye dalluug diir may dhashaa
waar guddoomiyaha gobolka cumar fiish waa kii yidhi ooyimayne waan aarsanaynaa marka ooyinta iska dhaafee war aarsada ruux gooyo rabbi waaye rag ficee karoori maayo masdhay war anuu soomaalida haddaan runta u sheego mar kasta uu simala'aan bay eeddaaye wixii dhici lahaana waa dhaceene waxa soo socda ha iska hubis ma waxaad ka wadaa tagtadda iyo timaaddo qabo war madaxna sidii goror suuglaanka gadaanoo mal isku dhudhamiyaasaya weeraanahayna sireenna arooda waxaa la yidhi bakaylow maxaad saa ugu jaraynaysaa roobkan waaba feere kan igu da'i ma ka jaraynoye kan soo socdaan ka jaraynoye haas yidhi
guri dhagaxa waa dumi karaa gabaga gooyoobe ahaa war war ma haysaane afarta taliye ee ciidamada qalabka sida magacyo cusubaa loo bixiye taliyaha ciidanka asluubta waxaa loo yaqaanaa shub taliyaha ciidanka booliska waxaa shalay loo bixiyey ha sheegin taliyaha militariga waxaa loo bixiyey anaa amray baarlamaanka hortiisa una ka garta taliyaha namasugidda waxaa loo bixiyey ima qusaydo baarlamaankuna ka hor yidhi marka afarta taliye shub ha sheegin anaa amray iyo ma qusaysa miyaa la yidhaah anoo anigu waaba yaabee wasiirka amnigana waa daba joognaa maa loo bixiyeyne warwar ma haysiina wasiirka amniga xili kalaa loo magacaabay dadkii la gumaaday oo amnigeeda uu sugi waay ayuu ku dalaxyo guddoomiyaha guddiga gurmudku noqday war arrintan tamal madii maraas abdullu may baari jiray hey nandooran doorta ha u dhahdeen dadkana ha u dambaajiseen war anuu waxaan maqli jiray jawaan xala tegey oo goday jira baadi goobaay eelka kii dhigay uu ergootoy miya war saas maahana waxaa weeye yaa loo dacwoodaa yaase laga dacwoodaa dawlad kale ma joogtee war waddankan shabaab loomu dooran waalan tahay war qoladii nin isku dhex yaacsan waxaan odhan lahaa mar ku dagaal laha dago mar labaad ku dagana adaa isdagay warkaadaan ku xusuustay waxaa hore loo yidhi wixii maanta i gaara anuunbaa isu geysta waa war ma haysiine somalilan war fiican iyo war xun baa ka soo yeedhay somalilan lamadaasba waa ka korahayna waar ka fiican baan anigu sheegayaay guddoomiyaha xisbiga mucaaradkee waddani mudane cirra wuxuu yidhi xasuuqii shalay ka dhacay muqdisho wuxuu ahaa weerar bahalnimoa oo aan waxba reebayn waxaana lagu xasuuqay ubixii dalka iyo mustaqbalkii ummadda markaa walaweyney aniga waa iga intaa aawahe war ku xumaayood noo ballan qaada kii fiicnay waa noo sheegtay abdulo aabshishaag abduduwa corona isku dhaaflankun war la qarin maayo warka xun aanaa sheegaye fanaaniinta faraashka jaabka ku qaata mid ka midoo biikee la yidhaaho ayaa wuxuu yidhi kii dhafooro hihirinaya war bidaar buu leeyahay ha ku mashquulina warka naga dhegayso warkaas haweenkaata waa ka dheereeyo gacantii saddexaad uu maraya war warkaan naga dhexgelina biikey wuxuu yidhi inta somalilan ay aqoonsi leedahay xamar qaraxa iyo bugtu waa ku soconaysaa waana ku faraxsanahay wixii shalay muqdisho ka dhacay haddii aysan somalilan ictiraafinna laga joojin maayo waxaa kaaga daran waa loo sacbiyo wixii meesha joogo dhan waa u sacbiyeen yaa kaalaya godanaa dhintaxaana loo dhahayay war maysiin lahaa godano horta tabay mar horay dhimadi laakiin isan ayaha tag eelna reeb ma eri jirne dhankaas tabay laakiin walaagu israabiuhe walaweynay qabuuraha xamanina warka biika yidhina asagay ku kooban tahay wax somalilan ku matalana maaha haddousan idiin dhahnayn ma la daba rooraahe war ama ha la daba rooro ama ha la daba jooge agaasimaha idaacadda reediyo kulmiye burhaan diini faarax ayaa ka jawaabay arrintaas wuxuuna yidhi waa mamnuuc in warbaahinta laga daayo heesaha biigkay qaado awal baxbaaday u badnaayeen war aniinantaas mayka daray heesa jey walaagi maymureedhon ayka deedoy mar horba oytin angna kaayana war warkaaga anigu fahmi mayne agaasima burhaan diini faarax ma wuxuu yidhi qofayn aniga ima tihid lama sii dayn karo miyuu yidhi war miyaad qof weyn ahayn waxaas miyaa heesaha u qaaday araada war ma haysine axmed madoobe waxaas yidhi dawlad iyo shacab intii loo midoobaayo shabaab waa soconaa qaraxiisa war madaxweyne danina wuxuu yidhi masiibadan lama aqbali karee ha loo midoobo madaxa dalkuna hurdada ha ka tooseen war ra'iisul wasaare mudane doctor sheekh shaakir mayba eray walaagiba ganacsatada ee dukum daakum ha kuweeloo eri sababtoo ee shabaab waladla agdo siyaayo dadka ka garhiyaayan iyo huwa eri may kale intaas ka daray een ahlusuna haddaanu nahay markii hore ganacsatadan ka taqlusnay war qaraxii shalay dhacay madaxweynayaashii ilma garan juuka maysan in ilaa hadda aryadhaha dadkiinan madmadoobo caqliga ka madmadoobada dhammaan wada madmadoob waxaan anugu dhihi lahay sidii guri madow oo nalkii laga madoobeeyey ama weel madow oo qadiid lagu madoobeeyey ama meel madow oo dhammaan wada madoobaatay wallee madax madoobay annaga nama madoobaysid anse moogi annaga oo caqligu naga madoobaaday war madowgaaga waxaan ku soo xasuustay oday madow oo madow oo tala madow gabar madow oo madow oo jaad madow habar madow oo madow oo guri madow wiil madow oo madow oo qari madow warantaas midoo asan sheegtaan inolisadaayo dhaanta war wiil madow oo qarax madow baa lagu yidhi waa maxay saxda intaad ka hadlaysaa war weligeed ba masiibo madoobeyde gabaga iga dhegaysta horta anigu waxaan doonayaa inaan riyoodaaye oon haddana riyaba waa riya dhab u riyoodaaye oon kuna riyoodaa waxaan rabay ayaan taane xalay baanse riyoodaye ma rabin inaan riyoodaaye iyaduna ilaa waa riya dib uma soo rayne anigoo riyoodoo riyadii run u malaynaayey ayuunbaan riyadii mercidlaa soo rakoo cidhiye allahayow riyadu ii darnaa waa riya adduuni war madax badan aan horta saasan riyootay raad lahaw war warkuwaan lagu batay anugu waxaan ku soo koobi lahaa abwaal cabdulaahi axmed cilmi wuxuu yidhi rabbiyow run baa tahay run run sheegay baa tahay aniguna runtaadii nin rumaystay baana marka qadarta ilaahay aan rumaysanno aanan ku qanacanno aanna qiimayno waajibkana saaran aryaa warkaagu tacsiya noo taala kama badnee maha ka kaca kuududina waryaa anuu ma kuududahe aflagaadayn kuqabad iyo khadircada waa loo qabsadaa wadiya
waryaa haddii yaani asna waladinaa kugu dhufanaa
dhegaystayaal waxaan jecelnahay guud ahaan intaasi inaan kusoo afmeero barnaamijkii falaqeynta wararka reediyo cadaado aad kala socotay reediyo cadaado siddeed siddeed dhibic shan megahartis barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray idiina farsameynayay cabdiftaax cabdulaahi dhowr cabdiftaax soomane waxaa idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo salaamuullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu iyo heesta bilowga barnaamijka ay idiin ballan qaaday
Thank you. الله